iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay howlgallo ballaaran ka dhexin qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ciidamada dowlad federaalkan laga qabsaday deegaano dhowr ah ayaa waxaa sii soo tariyay xildhibaanada qayladhaanta ka muujinaya arrintaas xildhibaan buraale oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk oo ka hadlay arrintaas ayaa wax uu sababay inay timid kadib markii uu maamulka hirshabeelle ku fashilmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu intaa ku daray in maamulka hirshabeelle uu dhan walba ka fashilmay uuna difaacan waayo halka keliya uu maamulkiisa ka taliyo oo ah gobolka shabeellada dhex sida uu hadalka u dhigay
shabeellada dhex meelo ka mid ah oo shalay daraad ay ka dhaceen shabaabna waa taqaanaa mar walbo dagaalku uu daaho oo cabaar laga nastan way soo rogaal celiyaan dayacaas iyo dhibaatadaasna waxaa waaye maamulka kusheega hirshabeelle waaye runtii meeshii mas-uuliyadda ka ahaayeen ee ay joogeen weliba jowhar agaheeda ahayd waxaa moodaa in dayac badan oo ka jiro dayac badan oo ka jiro abaabul ma lahan waxay leeyihin daraawiish ciidamaan samaynay wax ay iska bedeleen ma lahan annagu waa fahm ma fahmi karno mar haddii aynan hirshabelle hadda hiiraan dagaaladeeda aynan shaqo ku lahayn aynan waxba ka qabanin shabeellada dhexoo inta badan hirshabelle ay joogtona dayaca soo ka yimaado almuhim qaladka meeshaas ka jiro waxaan arkayna ciidamaan tababarnay dheheen oo daraawiisha meeshaan geynay dheheen haddana dhulkii waa la qabsaday maamulkii ay magacaabeen iyo ciddii meeshaas ay u dhiibteen iyo ayagaba mas-uuliyadooda ayagaa qaadaayo ayagaa qaadaayo ayagaa mas-uuliyadooda qaadaayo habacsanaantooda iyo maamul xumadooda ayna ku imaado inay shabaab meelahaas qabsadaan tan iyo markii ay dhaceen dagaaladii safmareenka ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa aad u soo badanaya xildhibaanada dowladda federaalk ee ka hadlaya guusha ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona isku eedeynaya jabkii ku gaaray dagaaladaas